Tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada Maxaas iyo gobolka Hiiraan ayaa haatan waxaa bulshada ku nool soo food saartay xaalad biyo yari kadib markii ceelasha deegaanadaasi ay halsun markaasi la soo dirisay ama la sameeyay sida uu ku warramay gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dowlad goboleedka Hiirshabelle isagoo u baaqay dowlad goboleedka Hiirshabelle iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay'adaha samafalkaba in si degdeg ah laga soo jawaabo xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta dhowr deegaan oo hoostaga Maxaas.
ceelashaas waa ceelal badan sida ceel jaqow iyo duduun cad iyo bilcille ee, waa ceelal badan oo inta lagu soo koobi karin waa ilaa iyo waa gaarayaan toddoba ama sideed meelahaas waaye ceelashaas ee, haba yaraatee ee, wax ceelkii biyaha laga cabi jiray ceelashu maadaamay meel iskula yaalaan haddana way kala biyo badan yihiin kuwii ugu nuxurka fiicnaa ee biyaha laga cabi jiray ayay sameeyeen ceelashaas waxaa ka mid ah sida duduncadoo kale ee, bukuroo kale ee, maxaa- inabaaloo kale yacni deegaan kastoo dhowr ceelaa ku taal laakiin ceelasha cee- ceelka ugu nuxurka badnaa ayay maxaan ku irahdaa ay sameeyeen Ee, waa duduncad iyo ceeljiqow iyo inabaal iyo ee, bilcille iyo dhowr ceeloo kale marka dhowrkaas ceel s- waa sumeeyeen suntiina lagama saarin marka ceelaa la garwqoday ka la garwqoday waa biyiyarya Ee, ceelashaas marka waxaan doonaynaa in ayagiiya ummadda anfacayo in suntii laga saaro oo hay-adaha do- ee, donorska ah maxaa ee, caawiyo soomaaliya inay ceelashaas sunta ka saaraan iyo dowladda soomaaliya iyo stateka hiirshabelle cid kasta oo awoodo inay dadkaas maanta waxaa jiro abaaro ee, wadanka abaaraha ka jiro degmada maxaaseed ee, abaar zaa'idaha ka jirto abaartuna waxay sababaysaa dhowr ee, ee, dhowr qodobay sababaysaa waa inay dadkii u gurmo waayaan me- meelihii cadowga ka jiray Da- dhowr weerar oo cadowga ay soo qaadayeen ay ka hortageen ee, dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda marka dadku eh, waa in ay eh, qo- qoys kasta halka uu degan yahay dadku horeemiyay u badan yihiin qoys kasta halka uu degan yahay in biyo loogu geeyo u baahan yahay Bulshada deegaanadan oo horey ay u saameysay abaarta daran ee dalka jirta ayaa haatan waxaa ugu sii darsamay biyo la'aan xooggan.